بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد saaka oo ay bishu tahay sideedii bishii afraad laba kun iyo afar iyo tobanka waafaqsanna toddobadii bishii lixaad kun iyo afar boqol iyo shan iyo soddonka hijriga waxaanu halkan ku qabanaynaa haddii aanu nahay guddida wanaag farista iyo xumaan reebista shir saxaafadeed oo ku saabsan maamulka iyo haykalka idaarigaa ee guddida waxaan hore u sii daynay oo guddidu halkan ay hore uga sii daysay war saxaafadeed ku wajahnaa in guddoomiyihii guddiga ay xilkii ka qaaday oo ahaa maxamed xaaji xiirey si kumeel gaar ahaana uu hayey guddoomi ku-iyo ku-xigeenkii hore ee xaaji cawl xuseen kadib muddo kadib aan badnayn waxay guddidu go'aamisay inay guddoomiye cusub guddida wanaag farista iyo xumaan reebista ee somalilan oo xarunteeda koowaad ama fadhigeeda koowaad uu yahay magaaladan aynu joognay ee hargeysa caasumadda ay shalay go'aansatay inay guddoomiye ka dhigto oo guddida u ahaado guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdalle oo ah guddoomiyahan sheekhan dhinacayga bidix fadhiya hadda laga bilaabona uu isagu yahay guddoomiyaha guddiga wanaag fadhiista iyo xumaan reebista ee jamhuuriyadda somalilan waxa kale oo ay guddidu ansixisay oo haykalkeeda idaarigaa ka mid ah ama maamulkeeda iyo habka u dhisan yahay oo ah guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen sida ay u dhisan tahay iyo guddoomiye shuuro iyo ku-xigeen waxay kaloo ansixisay guddidu shalay inay samaysay guddoomiye ku-xigeen kaasoo ah guddoomiyihii hore ee xilkana sii hayey xaaji cawl xuseen oo isna dhinacayga xiga ayaa markaasi isna laga dhigay guddoomiye ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga wanaag fadhiista waxaa kale oo ay guddidu ansixisay in laga dhigo guddoomiyihii shuurada guddoomiyihii awal ba ahaan jiray ee ahaa cumar xaashi guunje oo isna markaa ma cumar oo ah odaga rugcadaaga ah oo isna awal ba ahaa guddoomiye guddoomiyaha shuurada awal ba ahaa isna in markaasi aw xilkiisii loo daayo taasoo macnaheedu yahay labadii guddoomiye ee guddoomiye ku-xigeenka guud ee guddiga oo halkiisii loo daayey iyo guddoomiyihii shuurada oo isna halkiisii loo daayey intaas ayaynu ayaanu u sheegaynaa oo guddidu ay u sheegaysaa war-saxaafadeedkan maanta iyadoo reer somalilan u sheegaysa oo kale in guddidu ay tahay guddi sideedii u dhisan wax khilaaf in aanu dhexdeeda ka taagnayn wax markaasi ay isku hayaanna aanay jirin si mudlaqa oo markaasi aqlabiye ah aan la odhan karin qof baa ka hadhay ayay waxay guddidu isku waafaqsan tahay inay sidaa idaaraddeeda iyo maamulkeeda ay u dhisato intaasaan sheegaya insha allah iminkana waxaan uga baxayaa oo hadalka odhanaya xaaji cawl baan uga baxaya oon ka horraysiinaya guddoomiye oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga
bismi illaahi asalaatu wasalaam calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam amaa bacdu wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu marka hore waxaan maaragtay dhammaantiin u mahadnaqaynaa saxaafadda sida dadaalka iyo wanaagga ee ay noogu timi ee ay noola shaqayso had iyo gooraale ee ay noo gacan qabato ayaanu maaragtay idinku mahadnaqaynaa dhammaantiin waayo haddii aanaa idinku iman waxaanu gudbin lahayn ma jiro sidaa darteed baanu idinku mahadnaqaynaa xiriirihii ummaddaa tihiin intaa kadib waxaan raacin lahaa ururkan guddida wanaag farista iyo xumaan reebistu sida aad la socotaan waa urur ballaaran kana furan dhammaan gobollada dalka somalilan shaqada uu hayaana ay tahay waxaan la yidhaha fawaaxishka iyo nabadgelyada sidii uu uga shaqayn lahaa afar iyo toban sanana imanku sigay inta halkan aad ku arkaysaan mooye xafiis wal oo uu ka furan yahay gobolladana ilaa koob iyo labaatan xafiis baa ka furan oo sidan oo kale ah oo baahsan oo dhammaan gobollada nooga furan sida yadana u shaqaynayo guddoomiye xafiis walbana uu leeyahay guddoomiye iyo ku-xigeenkiisii siiba sidan aan u dhisan oo kale uu dhisan yahay sidaa darteed ummadda ayaa nala shaqaysa ummadda ayaana caawisa ummadda ayaana garab gasha dawladda dawladduna waxayna siisaa gacanta maaragtay aanu wax ku qabanno ayay nagu taageertaa sida bilayskoo kale sida maaragtay wasaaradda awqaaftoo kale oo iyana gacan weynna siisa iyo talooyinka aanu ka qaadanno dhammaan ummaddu saasa ayaanu isugu xidhannahay siiba weliba dawladdan imika dambe waxay aada iyo aad bay maaragtay noola shaqaysaa waanu aada iyo aad way nooga wanaagsantahay dawladii hore way noo dhiga nugushahay wax allaale wixii aanu qabanayno maaragtay way naga gacan siisaa iyadana aada iyo aad baanu u mahadinaynaa intaa waxaan ku dari lahaa maalmihii dhoweed waxaa naga yar baxay waxoogaa hadalah oo dhexda iyada aad maqasheen sidaa darteed waxaan ummadda ka raali gelinaynaa hadalkaa isagii ugu soo afgo-ay waana dhammaaday guddoomiye cusubna waa doorannay haddii rabxumeeyo awalna inta iyada kale ismayhayn hadalkaa yarunbaa tashuush maaragta geliyey waxaanu ka raali gelinaynaa dadka dadweynaha bulshada somalilan in arrintaa maaragtay ay sidaa ku dhammaatay raallina waxaanu maaragtay inay naga noqotaan sidaa darteed waxoogaagii naga soo baxay waxaa la nin habar dhashay halma seegi waayo hadday waxay naga yar muruxsadeen waxaanu idinka raalli gelinaynaa arrintaa iyada ah aada iyo aad baanu idinka raalli gelinaynaa waayo qaar carooday baa laga yabaa dad badan oo carooday inuu jiro ama arrintaa wax ka yidhi waxaanu u dhannay may ahayn waxaanu ku wada soconnay may ahayn bini aadamka shaksiga ilaahay abuura wuu yar khaldami karaa ama waa dhici karaan taana waanu idinka raali gelinayna sidaa darteed waxaa nagu ogaataan oo aanu magaranaysaa nagula socotaan shaqadu inay sidii hore tahay oonu ka sii kordhinayno waanu siyaadinayno idina caawimadii iyo garabgelistii aad nala garabgeli jirteen iyo sidii aad noola shaqayn jirteen ayaanu idinka codsanaynaa inaan waxba iska kiin dhimin ee aad sidii noola shaqaysaan noo sii kordhisaan haddii raxmayna taageertaan na gacan qabataan ayaanu diyaar maaragtay doonaynaa inaa noogu noqotaan intaa ayaan maaragtay anigu soo odhan lahaa insha allah waana asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين مركة هراء قدوميها wanaag faridda iyo xumaan reebidda guddoomiye ku-xigeenka shir godoonka culimmada iyo odayaasha sharafta leh halkan isugu yimid warbaahinta siday u dhan tahay waxaan inagu salaamayaa salaanta sharciga salaanta ehlu jannaha inagoo ilaahay ka baryayna inuu ilaahay jannadeenna geeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi ilaahay baa mahadleh marka labaadna nasiib wanaag inagoo dad islaama ah oo diinta islaamkaa walaal ku ah oo khayr ka wada shaqaynayna waa waxa ilaahay loogu mahadiyo waa nimca weeyaan marka hadalka badin maayo khayru kalaami maa qalla wadalla baa layidhi waxaan markaa qodob yar baan ka hadli lahaa wanaag fariidda nusuusta ku soo aroortay inay tahay arrin layska kaashado oo ilaahay ina faray uu yidhi watacaawanuu cala albiri wataqwa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala inay tahay wanaag fariddu oo wanaagoo la ysfaro xumaanta oo layska reebaa sifaadka iyo astaanta iyo tilmaanta mu'miniinta ay leeyihiin oo ilaahay yidhi waalmu'minuuna waalmu'minaat bacduhum awliyaau bacdi yaamuruuna bilmacruuf wa yahnuna cani munkar ilaahay yidhi rasuulka calayhi salatu slam nebi maxamed ilaahay qur-aanka ugu sheegay ya'muruhu bilmacruuf yidhi isagaa ugu horreeyey wax markaa macruufka far ummaddani bani aadamkay ugu khayr roon tahay sababtana ilaahay wuxuu yidhi ta'muruuna bilmacruuf wa tahuna cani lmunkar kuntum khayra umma ukhrijat linnaas waxa weeye ummadiyo ummatal maxamedkiihi bani aadamka waad ugu khayr roontii sababtiiba haddana la sheegay ama shuruudii ta'muruuna bilmacruuf wa tahuna can munkar wa tu'minuuna billah baa layidhi
culimmadu waxay yidhaahdaan iimaanka ka fadli badan inaa wanaagga laysado xumaantana la yska reebo maxaa iimaanka loo dembaysiiyey waxaa loo dembaysiiyey waxa weeye ahamiyada uu leeyahay iyo muhiimada uu leeyahay wanaagga oo laysfaro iyo xumaanta oo layska reebaa muhiimada uu leeyahay baa iimaankii oo ka fadli badan looga horreysiiyey sidaa daraaddeed waxa weeyaan arrin guddidan uun u gaara maaha waa arrin muslimiinta oo idin laga rabo weeyaan hadday xukuumad tahay iyo hadday shacab tahay wanaagga markaan isfaro xumaantana iska reebno waxaan noqonaynaa ummad wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay oo nabadgelyada wanaagsan aynu haysanno ilaahay baa inoo adkaynayaa markaan diinteenna ku dhaqaneen xumaanta maaragtay aan xumaanta iska reebno een wanaagga isfarro waxa weeya nabadgelyada aynu ku noolnahay iyo midnimada aynu ku wada noolnahay ilaahay baa yaa inoo adkaynaya waxaa kaloo markaa xusid mudan waxyaale ilaahay inoogu nicmeeyey oo qaaradda afrika aynayna wadaagin inaan isdareensiino wey dhammaanteen muslim baynu wada nahay afrikaanku inalama wadaago dhammaanteen dhaqan baynu wadaagnaa af baynu wadaagnaa cid loo kala afcelinayaa ma jiro kalaascaanood jooga iyo kalowicado jooga cid u kala turjumaanaysaa ma jiro waa arrin waxa weeya maaragtay federation weeyaan markaa aan isku dhaqannahay isku diin ahayn afrikaanku isku diin baan nahay isku dhaqan baan nahay isku midab baan nahay isku af baan nahay waa nicmo weyn nimcadaana inaan qadarino oo waa la isweydiinayahay nicmada inaan qadarino marka aan ku camar fallo weeyaan meel aan joognana nabadgelyada ilaahay inagu inoogu nicmeeyey inaan adkaysanno oo nabadgelyo cilmi cilmiyaysan oo dhidibada u aasan waa inay nabadgelyadu ahaataa oo hugeegii oo idin markaa wadata waxay culimmadu ay yidhaahdaan waxa weeye ceesh engegan oo intaasoo maalmood yiilay nabadgelyahaad ku cunto yaa ka fiican baa la yidhi malab aanad nabadgelyo ku haysan malabkaa waxa malabku wuu macaan yahay haddaad nabadgelyo ku weydo malabku waxba kuma kuma tarayo ceesh engegado nabadgelyo ku cunto yaa markaa ugu fiican wey sidaa dareedeeda nabadgelyadeenna aan adkaysanno midnimadeenna aan adkaysanno walaalnimadeenna aan adkaysanno cadaalad iyo walaalnimo rasuulku wuxuu yidhi waxaad naftaada la jeceshay walaalkaa la jeclo inamalmu'mina akhwa ikhwa buu ilaahay yidhi almuslimu akhulmuslim buy taa ahaan wada adkaysanno intaasaan kaga baxayo wasalaamu calay rasul barakaatu
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام goortaan waxaan ka yar dhurdaaranayaa waxaa la yidhi hadalka si wanaagsan dhegeysta waxaa la yidhi habaa dabin galay markaa nin xoog weynoo meesha joogay waxaa lagu yidhi hebelow adaa xoog badana maanta libaaxa afka qaba baa layidhi ninka waxaa lamoodaya in haydalasaa la moodaya laakiin wuxuu ahaa nin libaaxa de awoodana ilaah ugu dar caqliga haya wuxuu wallahi sida kale ama xoog badanahay libaaxa afka qabashadii waa laga wanaagsan yahay taa waxaan uga jeedaa odaygayga halkan joogaa koob iyo sagaashan jir baanahay geedka hadal waan ka odhan karaa golahana waan ka odhan karaa reerka iyo taladiisana waxbaan ka odhan karaa laakiin meel lagu hadal hayo kaasoo kale horta horta ka anagu waa ka bihididna xoogaa baan ka yabudidsanna haddana waxaan ugu dhowaanayaa oon kusoo noqonayaa hadalkii baan kusoo noqoy hadalka waxaa la yidhi haddii nin af yaqaanaa ka horeeyana wuu ku xaalufiyaa nin kaa dambeeya hadduu kaa afbadiyana hadduu nin kaa horeeyana wuu ku xaalufiyaa kaa dambe hadduu kaa afbadiyana wuu ku ceebeeyaa inan culimmadu waxay tidhi cawil yidhi ee cawil yidhi ee sheekh sheekh ismaaciil yidhi inaan ku daayaa baa wanaagsan laakiin waxaan uga wareegayaa meel kale kolka u horeysa guddoomiyahan la yidhaha sheekh sheekh sheekh cabdiraxmaan maxamed maxamed maxamed cabdallah annagaa doorannay ixda wuu naga aqbalay jamac baanu ku doorannay jamacaas rag soo hubsaday weeyaan anugu labaan ku saddex baan ku qaatay sheekha aadu maan aqoonin saddexdaa waxla horta bidco wuu ka fog yahay baa laygu yidhi bidco wuu ka fog yahay baa laygu yidhi diinna waxbuu ka yaqaana diintan waxbuu ka yaqaana daadnimadiisa saddexdaba waa la ammaanay raggii ammaanayna halkan ubika jooga sidaasaan sheekha ku qaadanay waana waana u ducaynaynaa waana la shaqaynaynaa sheekhow kaaga tegi mayne garabkaagaanu joognaa sheekha intaasaan ta kale reer hargeysa hal baan leeyahay reer hargeysa see hargeysa u imaada reeyaan ama soomaaliya ba- hadee hargeysa ree hargeysa ree hargeysa waxaan leeyahay ree hargeysa oo lama kala daayo nin noolo cayda nin noolo aflagaadaysaan iyo nin dhintoo ammaantaan labadaa kala daayo reer hargeysa calaamadaa waanina ku arkay aad baan idinku arkay kelmadaanu idinku arkay reer hargeysa haddii nin la doorto hadduu boqor yahay hadduu wasiir yahay hadduu madaxweyne yahay mid walba waa dhaleecaysaan isagoo dhaleecad aan lahayn baa dhaleecaysaan hadduu maanta dhintana boqor baa waa daba gashaanoo waa ammaantaanoo waxaa tidhahaan hebel hebel miyaa taqaani caynkaas uu ahaa aniga kii aan weligiiba aan hadal odho- aan codka ahaayeen ee daba taagnaa ninkaasaa ninkaa aakhiro tegey oo inuu janno ku jiro iyo inuu cadaab ku jiro aan midna ka wahaynin ninkaasaa ammaantaan sidaasoo aniga ilaa ma fiicine ree hergeysow waxaad kala daysaan nin dhintay oo ammaantaan iyo nin nool oo aflagaadaysan oo dhalaac islan kala daayo waxaa kaloo kusoo darayaa mid in yaroo kalaan ku daraya walaalayaa n waxaan u weecanayaa amiirkii hore sidaan xakamadda waxa igu kalifayna amiirkii hore saddex kelmood buu afar kelmood buu yidhi horta nabi wuxuu ilaahay ka alla baryey ilaahow mid wixii wanaagsan ay dhahana qariya wixii xumaan qariyana faafiya ilaahow kaasaan kaa magan galay dadku wuu qaldamaa laakiin wuxuu ku qaldamay oo qura haddii la sheega wax kala loogu dara sheekha sheekhiisada maxamed sheekh maxamed xiirey ninkii la hadlay aniguu ahaa ninkii u horreeyey aniguu ahaa ninkaan wada hadalay isaguu ahaa sheekhu saddex afar xaaluu sheegay afar xaaluu sheegay kolkuu kelmadaa yidhi rag iyo dumarku waa isku mag waxaan ku yidhi sheekhow sheekh maxamedow dee tiisiyaad bareetaadu ku dhowaatay wuxuu yidhi jawaab shaafiise wuxuu yidhi dadku markuu dhasho afar buu sheegay afar baa kamadeeday afar buu sheegay wuxuu dadku markuu dhasho inankuna laba wan baa loo qadaa inankana mid baa loo qadaa waa kala duwan yihin waa kow ta labaad markhaatiga markay markhaatiga tahay inankuna wuxuu leeyahy markhaati keliya yaa la- laga sa- yaa lagu- loo qabanaya dumarka dumarkana laba dumara weeyaan buu halkaa waa kala duwan yihin dhaxalkana inanku qoribu inantu qori bay qaadan inanku laba qoru qaadanaya sheekhu taa lama sheegin taa saddexdaa midna lama sheegin wuxuun baa la sheegay wuxuu siiyey diyada waa isku mid diyadii annagu waanu ku biyadiidnay diyadii aan kumaanaan raacin annaguna kamaanaan qaadan magaalada way ka biyadiiday saddexda kalama sheegtaane kaasuma sheekh ku eedaysaan saddexdaa wuu sheegay kumaa saddexdaa diidan siyaadkiisiya bari uma dhowa sheekha yaan la godoomin sheekha yaan la godoomin sheekh yaa- yaa cidla- yaa cidla lagu xir sheekhu saddexdaana wuu sheegay taa uu sheegayna culimo waxay ka sheegto unbaa iyo- iyo- iyo noqonaysaa hadalkii waxaan kaga baxay walaal idinkuna waa mahadsantihiin qolada idaacadow waa wanaagsantihiin wixii wanaagsanna ha ka tegina wixii xuna aragtaan barqariya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبعد إلهي بقى مهده إن وافجي بتوفيقه وحان إلهي قوم هذين لنا أرمه معلومة السوس عدي إن كل ما هذا خير فضلك إلهي باله ثم بعد ذلك ذاك كسو الشقيي ودوميه كما يقارك أها علمدي شورة أحيث raggii ku dadaala juhdi uu ku bixiyey ilaahay ha ka abaalmariyo meeshan walaal aanu joogno ama aan maanta joogno aanu taagannahay muddo afar iyo toban sanaa bay soo jirtay siduu guddoomiyihii hore noo sheegay khayr iyo wanaag iyo fadli bay soo waday ummaddoo dhanna way la wadeen maantana bilxaqiiqa ahaan siday hore ugu socotay baanu insha allahu anagoo ilaahay inagoo ilaahay la kaashanayno yaanu hore u wadi doonno inaan wax ka nusqaamino rajayn mayno ilaahay baan ka magangelayna midda saddexaad walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa guud ahaan xukuumatan wa culamaa'an wa shacban saa u dhan tihiinba inaad maktabkan ka mid noqotaan gacmo furan ku soo dhowaataan albaabkiisa wuu idiin furan yahay qof walbo inaga midoo muslina waxaa laga doonayaa inuu naftiisa iyo maalkiisa iyo wakhtigiisa ilahay wax ka siiyo meeshani waa meesha aynu ku badbaadayna akhriya adduun maktabkani waa maktabka mahalaya weeye doonta aynu saarannahay nebigu wuxuu ku misaalay calayhi isalaatu wasalaam qofka xuduudda ilaahay taagan iyo kana aan taagnayn waxay la mid yihiin buu idhi dad doon saaran doontu marka laba qaybood weeye qayb kore iyo qayb hoosey leedahay qaybta hoose markay biyo doonayaan buu nebigu yidhi qaybta koray u maraan kuwii hoosaa waxay yidhaahdeen haddaynu iska dayno hoos ka qodanno no ka halkaa ka duleeshano ka warrama markaa waxa ay yidhaahdeen haddii nimanka noocaa samaynaya ay doontu duloliyaan kulligood way halaagsamayaan buu nebigu hadday doontu halka hoose biyuhu way soo gelaysaa way degaysaa laakiin kuwa kore hadday gacanta qabtaan fa najow jamiican way badbaadayaan marka maktabkan wuxuu matalaa maktabkii badbaadada ummadda ayuu matalaa waxaana ka codsanaynaa xukuumadda sideeda wanaagsan ee niyad wanaagale inoola shaqayso inay noola shaqayso khaasatan booliiska amniga siduu u dhan yahay qaybihiisa iyo wasaaradda awqaafta maxaakimta kadaalik waxaan ka codsanaynaa weliba dowladda iyo dadka garyaqaanada ah in la daaya oo la joojiya ninka inta lagu xukumay ilaahay qofka caaya iyo nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam caaya iyo malaa'igta caaya khaarij can ilmilla wey diinta wuu ka baxay ninkaa isagaa marka la xukumo xukunka xabsiga xabsiga xarigga waa loo iibiyaa ogaada qofka u iibiyow waad ka xun tahay ninkaas maxaa yeele waxaad ku saaciday in ilaahay la caayo oo nebi maxamed la caayo oo diinta la caayo oo malaa'igta la caayo sidaa darteed dadka waxaa ka xoog badan diintooda iyo qabiilkooda qabiilkooda xoog badan anafadaas waynu leenahay laakiin jahannamaan ku tegayna haddii aan diinta la hormarin waxaa xaqiiqo ah oo dhab ah qofka muslimka weliba bidaad waxaan la hadlahayaa dadka culimmada ah ama dadka ahlucilmiga ah ama qolada diinta ku abtirsata waxaad arkaysaa nin qabiil ku dagaalamaya oo diin ku sheeganaya oo ku difaacaya kii diinta meel kaga dhaca waxa weeyaan taasi waa khalad ogaada in laysku kaalmaysta maaha ilaahay wuxuu leeyahay watacaawanu cala albiri wataqwa walaa tacaawanu cala ismi walcudwaan cadowtinimo iyo iyo iyo dembi in qof lagu taageera maaha walaalayaal halkan kusoo noqonayaa xilkaa lai dhiibay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu sidii wejigii ilaahay raalli ka aha kii gutay inuu ahnaga naga intii mas-uuliyaddaas inoo dhiibtayna ilaahay waxaanu ka baryaynaa iyaguna inay gacan nagu siiyaan dalka iyo dadka iyo iyo diinta waanu u ducayna ilahay baan u baryaynaa dalkan walaalayaal waydaan la socon mooye waa lagu soo duulay meelo badan baa looga soo duulay saaxir baa ku soo duulay kuwo dimo kala wataa ku soo duulay kuwo dhaqan kala wataa ku soo duulay waxaasoo dhan waxaa inoo keena dadweynaha wey intaan dawladda loo geyn baa halkan la keena markaanu ogaano dawladdan kala tashanna wasaaradda awqaafta khayr allaha siiya sheekh khaliil amniga ee mataqaanaa wasiirka daakhiliga ninka janarka booliiska haysta fadal iyo guruubka la socda intaba qayb bay ka qaataan waxaanu leenahay xukuumatan wa shacban culammadana waxaan ugu dardaarmayaa maktabkan marka hore wuu idiin furnaa waad ka gacan gaabinayseen iminka wuu idiin furan yahay tansiiq kii hore ka badan oo ka sii wanaagsan ayaanu yeelanaynaa insha allahu tacaala saddex shayna ha la ogaado qof kastoo muslimna saddex shay waa asal wey dacwada ilaahay dadka in diintiisa loogu yeero islaaxa loogu yeero in walaaltinimada islaamka la ilaashaa oo laga ilaashaa laga horraysiya walaaltinimada qabiilka in la tacaawunaa lagu tacaawunaa diinta lagu tacaawun saddexdaas shay waa asal waxyaalaha kaloo ka soo haray waa nidaam la samaystay ama ha saxsaado ama ha qaldanaado kaasi waa halkiisuu noo oolaya waa wasiila la yidhaha kumeel waxba meel lagu gaarigaas la qaadan la mid yahay waxaan ku dardaarmayaa walaalayaal ilaahayna ka baryaynaa mas-uuliyaddaas inuu ilaahay noo fuuday kuwii ka soo bax xaqa ilaahay naga dhigo innagoo ilaahay ku raaligelinayno dalka allah inoo dhowro dadka allah inoo ilaasho dumarka iyo carruurta allah inoo dhowro dawladdana allah inoo ilaasho waxaad ogaataan walaalayaal nagama aha gulwadannimo inaan dawladda ugu ducinayno laakiin waxaanu garanaynaa almasaalix walmafaasid wax layna waxbaa inoo dhisan nicmaanu haysannaa haddaynu arki weyno oo ilaahay ugu mahadin weyno waana la ka qaadaya marka waxaad ogaataan dalka waxaa yimid dad carbeed baa yimid oo culamo ah oo mataqaan tujaara waxaa yimid niman kaloo ducaada waxaa yimid hay-aad khayriya intaba afkooda waxaan ka hayaa misaal baan ka sheegaya raalliga ahaada nin ka mid oo sacuudiya oo masaajidka ku yaala xaafadayda ka hadlaya wuxuu yidhi markuu ka soo degay airbortka ka soo degay berbera ayaa hooyadii la soo hadashay kolkaasuu ku tiriy waynak yaa ibni waynak markaasuu yidhi ana fi somaal allah yarxamak bay allah ku naxariisto waad dhimatay haddaadba soomaaliya tagtay waad dhimatay hooye sidaa maaha buu yidhi maya allah yarxamak bay ninkii baa ka soo tegay masaajidkuu ka qudbeeyey wuxuu yidhi wallaahi uma wallaahi uma wallaahi buu yidhi bacd almanaadiq almamlaka buu yidhi halkanaa ka wanaagsan bal hadda hadalkaa u fiirsan hadalkaa u fiirsan bacd almanaadiq fi lmamlaka buu yidhi halkanaa ka ammaan badan kana wanaagsan ka ammaan badan buu ninka labaadee noo yimid waxa weeye sheekh khaalid yaasiin oo nin daaciya
toddoba iyo toddobaatan kun baa gacantiisa soo islaamay toddoba iyo toddobaatan kun oo qof baa kusoo islaamay gacantiisa nabi waanu wada joognay maalin dhawootuu naga tegey wuxuu yidhi dalkan soomaaliya iyo somalilan inaysan isku siyaasad ahayn cilmi kama haysan laysa khabarka almucaayan markan halkan imid baan ogaaday bu waxaan kaloo halkan ku arkay buuri oo khayra oo wanaagsan buuri ruuxayga anugu waxaan ku noolahay buu dubay daar dheer baan koraa waan ka soo degaa masjidkaan galaa marka halkan imid buuri aad baan ugu farxay buuri dalka markaan garanaysa marka ninkaa wuxuu noo sheegay wuxuu yidhi hal shay keliya idin baaba'shay kaa ana allah idinka daweeyo waa qaadka buuri kaa waa qaadka inta kale buuri waxay kaloo nimankii nala socda ruushka ahaa ee ka keenay riidka waxay yidhahdeen waxaanu aada ugu farxsannahay dadkan halkan deganee muslimiinta walaalahayaa ee naloo keenay caalamka aan la so aan laga garanayn masaajidadooduna way qurux badan tahay aqladooduna wuxuu yidhi waa boqoshub wax lagu farxo weeye marka walaalayaal dadka dibadda ka imanaya siday u arkayaan nicmada aynu haysanno aynu u aragno ilaahayna aanu ku mahadino dawladdan aynu ku taageerno waxa saxo macruufka waxay ku khaldantana si bilati yaxsan aan ugu sheegno ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahayna waafajo dembigeenna allaha dha dalka allaha inoo dhow dadka allaha inoo ilaasho cadowgu waa nagu hareeray samii kuwa nagu soo duula allaha inaga qabto kor iyo hoos allaha inaga qabto ilaahay waxaanu ka baryaynaa kuwii xaqooda guta allaha inaga dhigo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi